Munaasabaddan oo lagu daahfurayay shirkadda adeegga daabulka ee dahab ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo isugu jira golaha wasiirada baarlamaanka maamulka gobolka iyo madaxda dowladda hoose ee dhuusamareeb oo ay weheliyaan ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda ramadaan cabdi oo ah maamulaha iyo aasaasaha shirkaddan ayaa ugu horeyn ka warbixiyey adeegyada ay shirkaddan dahab ku soo kordhisay galmudug waxaan xali doonnaa oo shirkaddani ku beesgaraysan tahay daboolidda baahida baahidaas oo ah in alaabaha ganacsatada ay si toos uga heli karaan dalka china ilaa iyo galmudug hobyo arrintaasaan dareemayno culays badan iyo gaab badana hore uga jiray dahab cargo waxay ka shaqayn doontaa soo iibinta alaabaha iyo soo dhoofinta taasoo la micno ah in qof kasta oo ganacsadaa u jooga galmudug xataa hadduusan ahayn ganacsado rasmiya ay qaba baahiyo kale in alaabtiisa si toosa loogu soo iibin doono china iyo dubay kadibna uu ka heli doono tikadiisa hobyo isagoon u baahan xamar ama boosaaso inuu ku bixiyo canshuur ama waqti dheer alaabtiisa ay qaadato ama ay kasoo burburto qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa dhankoodu soo dhoweeyey adeeggan cusub iyaga oo sheegay in faa'iido weyn ay ugu jirto bulshada galmudug
waa farxad weyn weeye qofkii garanaya macnaha kaargooga waxaan ula jeedaa baahida qof halkaan isagoo jooga inta wax ka dalbado jina oo maanta suuqa ugu weyn ee adduunka dhan oo ka gata ah inuu ku helo gelmudug waa fursad dahabiya oo qof walba uusan heli karin wey ka dowlad ahaan xukuumadda hadda jirta ah dadka ganacsatada ah waxay u samaysay fursado dahabiya oo ay ka mid tahay dekedda hobyo inaan haba yaraatee wax canshuura oo laga qaado ganacsadihii ka soo degaa aysan jirin marka laga reebo madaxweynaha ayaana ku dhawaaqay afar sano saddex sano ka hor markii dekeddaa la furay sababtuna waxay tahay waa dhiirigelinta dadka ganacsatada in la dhiirigeliyo oo dekedooda ay kala soo degaan wax alla wax u baahan yihin ayadoo free ah adduunka meel ay ka jirto ma jirto mahad celiyo dhallinyarada galmudug oo hadda noo keentay kabanigaan aad noogu nacfaga badan leh ilaahay ha noo taxkumiyo hana noo soo dhammaystira waa noo bilaabeen dhallinyaradaasna aad baa ugu mahad celinaya waayo waxay kusoo kordhiyeen waxaan idiin sheegayaa dhallinyaradiina kale oo oo wiilashaan aynigooda ahow waqti ha ku luminina inaad qof dacaayadaysaane ku dadaala inaad hal abuur yeelataan oo wax ku soo kordhisaan caawa wiilashan waxay nagu soo kordhiyeen waxay noo sahleen noo fududaynayeen aniga hawaabay gashay afar boosaan meelahan ku leeyahay meel istaraatiijiyo fiicane waxaaba qalbiga iska leeyahay hoos dhagax ka dhigee alaabtii china laga keenayo laysku xirxiraaye ee kaargooga ha kuu soo qaadaane guri a ka dhisatid hawaabay gashay caawa dhoofinta iyo soo dejinta alaabaha ayaa ah adeeg muhiim u ah ganacsatada deegaanada galmudug waxaana shirkaddan ay ka mid tahay fursadaha baahida loo qabay si loo fududeeyo adeegga daabulka alaabaha laga keeno dalka dibaddiisa